halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha muujadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni safarka kulibana samaxa masiixow mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal cashiradii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka labaad aayadaha kow ilaa labo waa baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo caay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada dhegaystayaal markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii toddoba-iyo tobanaad iyo faalladii gaabneed ee aynu ka bixinnay haddaan faallada horay idinku sii wadno ayaa waxaa rasuulku uu ku leeyahay mu'miniintii qurbaawiga ahayd ciseeya boqorka haddaba cise iyo sharaf ayuu inaga mudan yahay kan inoo taliya haddaba micno yeelan mayso sida madaxda qaarkeed ay u itaal daran yihiin laakiin marba haddii ay kursiga ku fadhiistaan waa in la darajeeyo waayo waxaa loo baahan yahay kala dambayn iyo maamuus in bulshada dhexdeeda uu ka jiro mana ahan qofka masiixiga ah inuu carqaladeeyo habsami u socodka sharciga iyo kala dambaynta shacbi weynaha haddaan dib ugu soo noqonno meeriska cutubka labaad ayaannu horay uga sii wadaynaa halkii aynu xalay ku dhaafnay waxaanan idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan mididiinyadow ka cabsada oo ka dambeeya sayidyadiinna mana aha kuwa wanaagsan oo idin roon oo keliya laakiin xitaa kuwa qalloocan wuxuu rasuulku leeyahay addoommayahow sayidyadiinna ka dambeeya haddii aynu eegno bulshadeenna maanta ayaa warbixintu ay noqonaysaa shaqaalayahu sayidyadiinna ama boosaskiinna ka dambeeya dad badan ayaa waxay aad u jeclaystaan inay ka hoos shaqeeyaan madax masiixiyiin ah hase yeeshee waa sidee haddii nin aan masiixi ahayn aad ka hoos shaqaynayso adiguna aad tahay qof masiixi ah rasuul butros oo taasi ka jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay ka dambeeya sayiidyadiinna mana aha kuwa wanaagsan oo idinroon oo keliya laakiin xataa kuwa qalloocan waxaa la doonayaa inaad sayidkaaga ama kaaba shaqaalahaaga aad daacad u ahaato inta waxa uu adiga ku weydiisanayo ay waafaqsan yihiin sharciga haddii beeraha laga shaqaynayo ama zaraac la abuurayo ama kalluun la dubayo mar waliba ee uu kugu amro wax ku taxalluqa shaqada waxaa la doonayaa inaad u hoggaansanto wixiise daacaddarre ah oo aan sharciga waafaqsanayn ku raaci maysid loo fasiran maayo in marka la leeyahay ka cabsada ama ka dambeeya sida in wax waliba looga dambaynayo laakiin waa in wax waliba ee quseeyay shaqada looga dambeeyo waa xorriyad doorashadaada ku xidhan waxaadna u yeelaysaa si ikhtiyaar ah mana ahan in ninka adiga shaqada kaaga sarreeya uu yahay nin magac weyn leh laakiin waxaad sidaas u yeelaysaa adiga oo doonaya inaad masiixa darajayso waxaa kaloo qofka masiixiga ah uu ku muujin karaa ammaanta ilaah dabeecaddiisa iyo ficiladiisa markay joogto sida uu howsha u wado weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo tanu waa wax loo bogo haddii nin niyadda xagga ilaah uga adkaysto dhibaatooyinka isagoo xaqdarro ku xanuunsanaya markii aad dembaabtaan oo laydin garaaco haddii aad u dulqaadataan maxay ammaan leedahay laakiinse markaad wanaag fashaan oo aad xanuunsataan haddii aad u dulqaadataan taasu waa wax ilaah u bogo wuxuu rasuulku u caqli celinayaa masiixiyiinta oo wuxuu leeyahay markii aad dembaabtaan oo laydin garaaco haddii aad u dulqaadataan maxay ammaan leedahay haddaba had iyo jeer addoommada waa la garaaci jiray oo la silcin jiray oo la xumayn jiray maxay taraysaa in qofi wax uu xado ama fallaaganimo uu la yimaado ama uu qaban waayo howshii laga doonayey waxaa isla markiiba u imaanaya oo ka xisaab qaadanaya sayidkiisa waxaana la weydiinayaa wixii uu kaga gaabiyey howshiisa dabadeedna waa la garaacayaa addoonkii fallaagada ahaa rasuul butros oo addoommada masiixiyiinta ah la hadlaya ayaa wuxuu leeyahay haddii qaldaadkaas oo kale laydin garaaco waad u samirtaan oo kama doodaan waayo dilka idinka ayaa isku keenay samirka ceenkaas oo kale ah ilaah dhankiisa waxba kaga heli maysaan saaxib waa suuragal in dhibaato adiga ay ku hayso iyadoo ay ugu wacan tahay nacasnimadaada nin baayac mushtar ah ayaa maalin dhoweed igu yidhi wax nacasnimo ah ayaan sameeyey nacasnimadiisiina waxay keentay inuu saamigiisii lumiyo haddana in waxyaabo adiga ay nacasnimadaada kuu geysay aad u adkaysato ilaah ammaan kaga heli maysid ha yeeshee markii adiga oo wax wanaagsan samaynaya haddana silic uu kaa soo gaaro wanaaggaaga oo aad u samirto ilaah taasi wuu ku farxayaa oo rasuulkuna wuxuu leeyahay laakiin markaad wanaag fashaan oo aad xanuunsataan haddii aad u dulqaadataan taasu waa wax ilaah u bogo markii laynaga gardaran yahay mar waliba waxaannu jecelnahay inaynu aarsanno balse waxaan anigu bartay inaan dulqaato waayo waxaa qorniinku uu inoo sheegayaa in ilaah uu yidhi aarsasho anigaa iska leh oo waa laga magan doonaa kii wax bixiyey ilaah wuxuu samaynayaa shaqo ka duwan tan aynu innagu samayn karno waayo ilaah wuxuu inoogu aarayaa iyadoo aanay jirin cid ina daba joogta oo inaga aarsanaysa waxaa la ii sheegay in ugu dhowaan kala bar oo bar dadka magaalada muqdisho ku dhinta ay u dhintaan aarsasho waxaa suuragal ah inay qof horay u dileen iyagoo u aaraya kuwo hore iyagiina qolo kale oo xigta la ah kan la dilay ayaa gaadaya oo markii ay fursad ka helaan ayay dilayaan nin waliba ee qof kale bareer u dila isna mid kale ayaa dilaya marka aarsashada dadku waxay badinaysaa dilka waxaa ka wanaagsan in haddii qof la dilo ilaah lagu daayo kii dilay isla markiiba ilaah baa isaga dembiyadiisii ka jaaseynaya ama dunida ha uga jaaseeyo ama aakhira ha uga jaaseeye eh sayid ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayas oo u qoray cutubka shanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban sida tan waad barakadaysan tihiin goortii laydin caayo oo laydiin silciyo oo wax waliba oo xun oo been ah laydinka sheego aawaday farxa oo reerreeya waayo jannada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay waayo sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey rasuul butros oo isna ka hadlaya silaca ayaa wuxuu leeyahay way wanaagsan tahay iyadoo aydnaan waxba galabsan inaad ilaah hortiis ku silicdaan ama ku dhibtootaan haddaba isagoo aan waxba sii soconin oo aan hadalka ku dheeran ayaa rasuul butros uu ina xasuusinayaa wax ku saabsan ama ku dhacay sayid ciise masiix mar kale waana silici iyo xanuunkii la baday masiixa wuxuuna leeyahay sida ku qoran isla cutubkan labaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waayo taasu waa wixii laydinku yeedhay maxaa yeelay masiix baa idin xanuunsaday oo wuxuu idinkaga tegay masaal inaad tallaabooyinkiisa raacdaan isagu ma uu dembaabin khiyaanana afkiisa lagama helin markii sayid ciise masiix dunida u yimid waxaa soo gaaray silac loo dhigi karo laba siyaabood marka hore wuxuu u dhibtooday sida qof aadami ah oo u dhibtoodo waa markii u yimid dunida oo uu qof noqday wuxuu kaloo u silcay xaqnimadiisii darteed markii uu u silcay dembiyada dunida aawgood oo inuu dembiyada dunida dartood u silcay innaga inooma ahan tusaale aynu ku dayanno laakiin waxay inoo tahay furasho waa shay aynu rumaysannahay oo aynu aqbalnay laakiin wax aynu isku dayi karno ma ahan markii uu dunida joogay sayidkeennu wuxuu ina siiyey tusaale aynu raacno markii uu joogay deegaanka naasareed ayaa dadku ay ku kajameen oo ay garaaceen oo ay garan waayeen isla sida zabuurka lixdan iyo sagaalaad oo horay inoogu sii sheegay dabadeedna markii uu raray xaruntiisii ayaa injiiladu ay inoo sheegayaan sidii uu xaqnimada darteed ugu silcay markii aniga iyo adigaba aynu silac iyo rafaad la kulanno rumaysadkanna aawgii waxaannu soo xusuusanaynaa tusaalihii uu inoo dhaafay innaga oo ah siliciisii isagoo weliba aan xumaan samaynin weli waxaannu ku jirnaa cutubka labaad oo haatan gebagaba maraya waxaanan la soo kala baxaynaa baalka afar boqol iyo toddoba ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo isaga markii la caayay dadkii caayay caay uma uu celin markuu xanuunsadayna ninna ma uu cabsiin laakiinse wuxuu isku dhiibay laakiinse wuxuu isu dhiibay kan xaqnimada wax ku xukuma markii masiixu dhibka u gaaray isagu ma uusan xukumin laakiin wuxuu ku wareejiyey aabbaha mar kale aan idin xusuusiyo waxa laynoogu sheegayo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad oo wuxuu leeyahay sida tan gacaliyaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carrada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay haddaba marka ay halkaasi joogto waxaa ahmiyaddu ay tahay in qofkii ilaah gacanta uu u geliyo aarsashada markii ilaah uu kaaga aaro cadowgaaga adiga laguu soo raacan maayo ama qofkii la dilay wiilkiisa odhan maayo aabbahay hebel baa dilay waa inaan u aaro laakiin wuxuu leeyahay ilaah baa oofsaday oo raalli buu ku noqonayaa wixii ilaah uu sameeyey haddiise adigu aad gacanta la soo baxdo oo aad disho ninkaasi oo aad damacdo inaad aarsato adigana mid kale ayaa ku dilaya haddaba aayadda xigta ee afar iyo labaatanaad ayaa laynoogu sheegayaa in sayid ciise masiix uu u dhibtooday dembiyadii dunida waxaanan la soo kala baxaynaa baalka afar boqol iyo toddoba ee axdiga cusub warqaddan koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo isagu wuxuu dembiyadeenna ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii haddaba qidcada ina hortaalla ma ahan wax aynu tusaale u qaadanayno silaceennuna ma ahan mid dembiyadeenna dhaqi kara iskaba daa dembiyo dad kale ay galeene wuxuu rasuulku halkan uga hadlayaa furashada waana marka uu leeyahay innagoo dembi kala dhimannay taasu waa xaaladdii aynu ku sugneen intaynan masiixa u soo leexan waxaa kaloo rasuulku iminka uu leeyahay waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii marka ay sidan tahay maxaa laynaga daaweeyey haddaba kuwa sheegta in dadka ay ka bogsiiyaan cudurrada ayaa soo xigta qidcadan leh waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii waxaana aayad la mid ah tan butros halkan uu inoogu qoray horay u waxiyey nebi ishaaciyaah sida ku qoran cutubka konton iyo saddexaad waxay jecel yihiin inay soo xigtaan tan ku qoran kitaabka ishaaciyaah waayo waxyaabaha layska bogsiinayo ee qorniinku uu ka hadlayo waa dembiga sida rasuul butros uu inoogu sheegayo aayadda waayo rasuul butros wuxuu caddaynayaa in bogsiintu aanay ahayn tan jidhka laakiin ay tahay tan ruuxa waxaana qofka laga dawaynayaa dembigiisii markaana rasuul butros wuxuu caddaynayaa in nebiga ishaaciyaah aanu ka hadlin bogsiinta jidhka laakiin uu ka hadlayo tan xalka loogu helayo dembiyadeenna waana taas tan nebigu uu ka hadlayo sida rasuulkana uu xaqiijinayo haddaan iminka soo koobno cutubkan labaad ee warqaddan koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo waxaad u ambanayseen sida ido oo kale laakiinse haatan waxaad u soo noqoteen arijirka iyo hoggaamiyaha naftiinna bini'aadanka hadday yihiin kuwa lumaya iyo kuwo badbaadayaba waxaa loogu yeedhaa ido oo wuxuu rasuul butros leeyahay waxaad u ambanayseen sidii ido oo kale waxaana aayaddan qudheedu ay tahay xigisho ka timid kitaabka nebi ishaaciyaah cutubkiisa konton iyo saddexaad markaasoo nebigu uu lahaa dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay midkeeyo waliba jidhkiisuu u leexday oo wuxuu rabbigii isaga saaray xumaanteennii oo dhan waxaana taasu ay ku qoran tahay aayadda lixaad ee cutubka konton iyo saddexaad waxaa haddaba cutubkan mawduuc u ah silicii masiixa masiixu wuu silcay si taas ay innaga maanta inoogu noqoto tusaale waxay kaloo tusaale u ahayd kuwii inaga horreeyey iyo kuwa inaga daba imaanaya wuxuu u silcay uu u dhintay si qiil loogu helo ama wax loogu bixiyo dembiyadeenna wuxuuna ku soo gebagabaynayaa oo uu leeyahay laakiinse haatan waxaad u soo noqoteen arijirka iyo hoggaamiyaha naftiinna dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaana aynu iminka idin bilaabaynaa oo aad naga sugaysaan cutubka saddexaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad ee warqaddan rasuul butros waxay ina baraysaa silaca inuu keeno nidaam masiixinimo oo qofka rumaystaha ah laga arka noloshiisa waxaa haddaba dabeecadda ama habdhaqanka kuwa masiixiyiinta ah laga arkayaa ama ay ka muuqanaysaa wehelnimada iyo guriga marka waxaannu ku horumaraynaa sida qaab nololeedka qofka masiixiga ah uu noqonayo marka uu joogo gurigiisa waxaana aynu iminka la soo kala baxaynaa kitaabka axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda koowaad waa baalka afar boqol iyo toddobo waxaana qorninku uu leeyahay sida tan sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xitaa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda aafooyinkooda marka uu leeyahay sidaas oo kalena ayaa taasu ay u dhigmaysaa in cutubkan saddexaad uu qayb ka yahay hadalkii hore uga socday cutubka labaad kaasoo looga hadlayay sida looga dhaqaaqayo sharka ama qofka masiixiga ah uu uga dheeraanayo waxyaabaha markhaati furkiisa wax u dhimaya marka dabeecadda afooyinka ayaa waxay keentay in kuwo badan ay dariiqada soo galaan waa dabeecadda wanaagsan ee masiixa wax waliba loogu markhaati furayo ee hablihii masiixiyiinta ahaa ay muujiyeen rasuul bawlos ayaa wuxuu cutubka shanaad ee warqaddii reer efesos uga hadlayaa isla mawduucan ku saabsan degganaanta iyo masaalka wanaagsan ee hablaha gurigooda sida wanaagsan u dhaqanaya waa dabeecad wanaagsan haddaba dhegaystayaal tan aynu ka dhaxalnay masiixa waxaana loo baahan yahay in lagu horumariyo bulshada qowlka ilaah waxaana rasuul butros iminka uu kaga hadlayaa warqaddiisan umuuro ka duwan waxyaalihii rasuul bawlos uu uga soo hadlay warqaddiisii reer efesos haddaba qaybtaasi oo dhan waa cutubka shanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer efesose waxay ka hadlaysaa kuwa ruuxa laga buuxiyey sida ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad ee cutubka shanaad markii ruuxu uu kaa buuxsamo maxaad samaynaysaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan soo socota nimankow idinkuna afooyinkiinna u jeclaada siduu masiixuba u jeclaaday kiniisadda oo uu nafsaddiisii u bixiyey iyada aawadeed wuxuu markaasi iyada ah ka hadlayaa guri masiixinimo ay ka jirto halkaasoo ninka iyo naagta isqabaa lagu soo shubay ruuxa xidriirkuna waa mid kaasoo ninka uu u jeclaanayo xaaskiisa ama afadiisa si cajiib ah ilaa uu gaaro heer uu iyada aawadeed nafsaddiisa u bixiyo waxaa ninka laga doonayaa inuu reerkiisa madax u ahaado naagtana ay maqasho warka ninkeeda balse ma ahan inay wax waliba isaga ku raacdo iyo in loo amro sida loo amro carruurta iyadu waxay leedahay xushmad zaa'id ah iyo weliba xormo waa in loola macaamiloodaa sida qof kula eg iyo sida xubin adiga kaa maqan oo kale iyadana inay ninkeeda hoos timaado waa shaqo ay ku aqbalayso ikhtiyaar mase ahan wax lagu qasbayo waa in ninku uu bilaabo hadalka wanaagsan oo uu marwadiisa ku yidhaahdo anigu waan ku jeclahay iyaduna waa inay ka jawaabto jeceylka ninkeeda oo ay tidhaahdo mudane miyaa la arkaa adiga oo kale haddaba kuwo badan oo isguursanaya ayaa waxaa wakhti kadib ay la kulmayaan dhibaato waayo ma baran inay wadajir uga shaqeeyaan waxyaabaha guurkooda carqaladayn kara haddaba markii aan arko kuwo isguursanaya qalbiga ayaan ilaah uga baryaa inay weligood wada joogaan dhegaystayaal idinkuna waxaan idinka filayaa inaad yeelaysaan sidaa oo kale waxaad mooddaa in ninka soomaaliga ah uu isa siiyey gabadha oo uu u isticmaalo sida inay tahay wax isaga uu iska leeyahay ama uu maamusho lama ahan in gabadhu ay yeelan karto fikrad ka duwantiisa wuxuuna doonayaa hadduu ku yidhaahdo iyada berri samada ayaan aadaynaa inay ku tidhaahdo nacam mudane waa runtaa waa inaan aniguna ku raacaa gabdhuhu waxay leeyihiin xuquuqda ah inay fikraddooda ka dhiibtaan maamulka iyo wada noolaanshaha qoyska haddii xuquuqdoodii la handado waxaa bilaabanaya intaan da' laysku dhalin in liskaxsado wakhtigiina wuu isbeddelay waxaana iminka bilowday wakhti ragga iyo dumarkaba ay siman yihiin waxaa dumarka u bilowday wakhti cusub oo ay garteen xuquuqdooda ninna been uma sheegi karo oo welibana qasabku ma lahan iyada haddaba guurku wuxuu u baahan yahay saddex waxyaabood waxa weeye guurka quseeya wadajirka ninka iyo naagta oo ku sallaysan in ninkuna uu yahay nin naagtuna ay tahay naag oo xubnahoodu ay isku baahan yihiin si ubad loo kala helo ama layskula joogo way wacan tahay in ninka masiixiga ahi uu leeyahay naag jecel oo siisa wax waliba ee dumar uu uga baahan karo naagtuna way u baahan tahay nin masiixi ah oo nolosha la qaybsada oo ay wada degganaadaan inta ay nool yihiin naagtu waa kaalisada ninka ninkuna waa kaalmeeyaheeda marka la kala maarmi maayo hadday noqon lahayd caashaqa ilmaha iyo weliba wada noolaanshaha kale haddaadan naag lahayn bal yaa cunno kuu samaynaya oo guriga kaaga shaqaynaya inta aad shaqada ku maqan tahay oo kuu sii hagaajinaya gurigaaga qaybta labaad habeenka xiga ayaannu ka hadli doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqeeyaan culimo soomaali ah oo masiixiyiin ah
masiixow samawada haguudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay shaniyolabaatanka mitrbaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin